bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal caweysi wanaagsan waa habeennimo jimca ay sabti soo galayso sannada labada kun lix iyo tobanka qodobada wararka iyaga ugu doorka roon caawa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan dhiirigelin ah la qaatay ciyaartooyda koob iyo toban jirada soomaaliyeed ee dalka qatarka kasoo qaybgalay tartanka kubadda cagta ee jaamacadda carabta dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa soo dhoweyntaa lamida u sameeyey ciyaartooyda da-da yar oo lagu hambalyeeyey guushii ay kasoo gareen koobka kubadda cagta ee jiimkab taliska asluubta ayaa sheegay inuu la imaanayo qorsho cad oo lagu dardargelinayo horumarinta asluubta kadib markii uu ka qaybgalay xaflad lagu xuseeyey afartan iyo lix sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska ciidamada asluubta soomaaliyeed wasiirka hubka dhigista iyo maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed ayaa tababar ugu soo xiray degmada waajid ee gobolka bakool ku dhowaad afar boqol oo ka mid noqonaya ciidamada daraawiishta maamulkaasi koonfur galbeed taliska booliiska ee degmada afgooye ayaa faahfaahin ka bixiyey howlo ammaanka lagu adkeynayo oo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaasi ololo nadaafadeed oo ay ka qayb galeen dadweynaha ku dhaqan magaalada xudur iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ayaa laga sameeyey xaafadaha magaaladaasi akhbaraadka kale ee dunida dhegaystayaalna waxaa ka mid a natiijooyin horudhac ah oo kasoo baxay doorashooyinka madaxtinimada ee dalka uganda waxa ay muujinayaan in madaxweynaha xilka haya yuwere museveni uu xafiis ka sii hayn doono dhanka kale dowladda austria waxa ay soo saartay xadad ay ku sameynayso tirada dadka soo galootiga ah iyo qaxootiga loo ogolaanayo inay dalkeeda yimaadaan mar kale isi soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caweysi wanaagsan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan dhiirigelin ah la qaatay ciyaartooyda kow iyo toban jirada soomaaliyeed ee dalka qatar kaga qeybgalaya tartanka kubadda cagta ee jaamacadda carabta nasre bashiir cali ayaa warkan eegeysa
xulka koob iyo toban jirada qaranka soomaaliya ee ka qayb galay tartanka dugsiyada hoose ee dalalka jaamacadda carabta oo lagu qabtay dalka qatar ayaa maanta waxaa hooygiisa kulan dhiirigelinaha ku sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake islamarkaana ugu mahad celinayey sharafta iyo karaamada dhinaca isboortiga ay u soo hooyeen jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kulankaanuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya u sameeyey haliyada qaranka ee koob iyo toban jirada ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa siyaasi xasan abshir faarax oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka waalidiinta ciyaartooyda iyo qaar ka mid ah bahda isboortiga soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare oo si wada jira uga hadlay kulanka ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyey dhiirigelinta uu sameeyey ciyaartooyda dalkeenna ee caalamka tusay in soomaaliya uu ka jiro horumar isboorti oo ay caalamka kula tartami karaan
balinta daadayo ee magacii mugdiga galay dib u soo nooleeyay laanna aragtidee la qabay iyo maanta aragtida soomaaliya shacab ahaan laga qaba waa kala wax aada kala weyn aan ciyaaraha doolkan ka taagneen oo loola bartay in soomaaliya haddii ay meel kasoo qayb gasho reeladooda sida ziraad oo kale magac aada u liita kala iman jiray in aan maanta muuqaal muuqaalkaa ka duwan iyadoo dawlada aada u xoogan u dhaqaalo badan sacuudiga qatar imaaraadki waxaad moodaa in ay dawladaha ay dhisan oo dhaqaalihii iyo siday u caayeen iyo arda iyo meesha annaga aan taagneyn qiyamkeeda rayis ale waxaan kaaga mahad celinaynaa qadadatan macaan ee aada noo samaysay weliba adiga kaa timi oo adigu tiri ikan carruurtii dhinacaaga ka timi yani waxa weye aada iyo aad baan kugu mahad celinaynaa taas waxayna xusuusinaysaa inaad da-yartaada iyo shacabkaaga qaybaha kala gedisan aada la socotid runtii oo dhallinyaradan da-yarta ah aada ku martiqaada hooygaagii adigoo shaqo badan leh oo hawl badan leh oo anaga shaqada ku taalo aada iyo aad baan kaaga mahad celinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo hadal u badan dhiirigelin iyo bogaadinu u jeedinayo ciyaartooyda kulanka ka jeediyey ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay ka shaqayn doonto islamarkaana ay ahmiyad weyn siin doonto horumarinta isboortiga ciyaartooydan da-da yarna loo samayn doono qorsho tooyada sare loogu qaadayo
runtii waa idin waa idin bogaadinaya yani guusha aad soomaali iyo madaxda uqinteen haddee waa ku dadaalina annaga madaxan waa dhaweyto dowladda qatar aanti adigu hadda cod laga joogo ilaa iyo lix sideed bilood aan hadlaya waxaan kala hadlay inay noo dhisaan iyo muxuu ahaa sports academy meel leh biloobiga kala gacanta iyo muxuu ahaa teniska kala duwan yani laba yani meel oo isboorti oo kan muqdisho oo kaleta ah ama ka weyn oo runtii lagu soo saaro calsiina maalgasha adduunkaas haddaa fiirisaan muxuu ahaa maalgashiga la geliyay carruurta inay runtii kusoo baxaan sababteeda kooxan yareen annagana maanta maalin ugu baahi badannahay inaan maalgelino ma wajirto carruurteena yareereed haddaysa waxba qabanayno fakarkaas qaladka ah ee maanta ay dad ku dhibaataynayaan dhalinyarada qaarkood ayaa la gelinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo lafahaantiisu sheegay in yaraantiisu ahaa ciyaartooy dheela kubadda cagta ayaa u mahad celiyey waalidiinta dhalay ciyaartooyda koob iyo toban jirada ee qarankeenna sharafta iyo karaamada u soo hooyey madaxga mahad celinaya intii ka qeyb qaadata hooyooyinka mahad gaara u celinaya runtii inay yani maanta la taageersan yihiin waqti waxaan soo marnay waalidka kiibulan ciyaara war ka leexan lay jiray yani loo haystay walooniga inuu waqti ka qaadayo maanta maanta inaan ku dhiirigelino weye annaga dalkan dhalinyarada ahmiyadda ugu horeysa in ayaga siino dhalinyaro boqolkiiba waxaa la dhahaa annaga toddobaatan waxay ka yihiin soddon iyo shan sano
aada bood mahadsan tahay nasar bashiir codkaasi ugu dambeeyana wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa soo dhoweynta lamid ah u sameeyey ciyaartooyda da-da yar oo lagu hambalyeeyay guushii ay kasoo gaareen koobka kubadda cagta ee jim kaab nuur saciid tahliil ayaa warkani faahinaya mas-uuliyiin ka tirsan saddexda gole ee dowladda soomaaliya guddoomiyaasha baarlamaanada galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho fanaaniin ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhoweynayay ciyaartooyda kooiyo toban jirada ee ka qayb galaya tartanka dugsiyada jaamacadda carabta ee ka dhacay dalka qatar sugaan ka hadlaysa qiimaha ay leedahay wadaniyadda ayaa lagu soo bandhigay munaasabadda iyadoo gudoomiyaasha baarlamaanada galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed oo halkaasi ka hadlay waxa ay si wada jira u sheegeen in xilligan loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado loona midoobo horumarinta midnimada iyo nabadda ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in uu bilowday kacdoonka lagu horumarinayo muqdisho
muqdisho waa caasimaddii dalka waa qalbigii dalka qofkana hadduu qalbiga ka xanuunsado waxaa loo yaabaa haddii qalbigu u caafimaadana dalkao dhan wuu caafimaadayaa sidaa darteed marka muqdisho hadday nabad noqoto muqdisho hadday kubacdo muqdisho hadday dhisanto waxaa laga qaadanayaa soomaaliya idil inay nabad tahay ay wanaagsan tahay hadda gobol kastoo nabada gobollada soomaaliya waa nabad intooda badan laakiin soomaaliya nabada miyaa la yidhaahdaa lama yidhaahdo maxaan loo dhahin weli caasimadii a wax ka jirjiraanaa la leeyahay sidaas ayaa soomaaliyana lagu ximbaaraya marka waxaan codsanayaa inaan ka wada shaqayno caasimadda soomaaliya sidaan meeshay maanta joogto aan hor uga sii dhaqaajinahayn duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ka hadlay dowladda hoose xamar waxa ay u qorshaysay da-yarta ciyaartooyda kooiyo toban jirada ah
dowladda hoose ee muqdisho waxaad ogtihiin inay lahaan jirtay naadi la yidhaahdo naadiga minishibiyo waxaan caad hortiinna rabnaa inaan ku ballan qaadno naadigii minishibiyo aasaaskiisa ama saldhigiisa ayaa waxaan ka dhigi doonaa dhallinyarada yarka dalkiiseen halla istaaga hal mar dhallinyarada halloo istaaga wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi nuux ayaa ku booriyey in la taageero ololaha lagu doonayo in lagu horumariyo nabadda iyo isboortiska
farxadda la qaybsano guddoomiyayaasha dowlad goboleedyada oo muujiyey aragtida ah in aragtiyuhu inay kala duwan yihiin beeneeye oo gacmaha iyagoo ishaysta ahmiyadda ugu badanna ay tahay qulubta dadka soomaaliyeed iyo jiritaanka dadka soomaaliyeed inuu yahay sida dhabteeh ay uga tarjumeen oo ay tahay waxaan raadinhaynaaye dowlad goboleedyada iyo federaalka sistamka loo sameeyey inay yihiin mas-uuliyadoo la qaybsado oo qof walba meesha uu joogo inuu awoodiisa lagagala xisaabtamo marka la xisaabtan inay tahay nidaamka federalismka aan qaadanay inaysan ahayn mid dalka lagu qaybinayo ama mid dadka lagu kala gogoynayo inayn ahayn waxaa tusaale u ahayd miisaalkii hadda waxaa kaloo tusaale waa mar walbo arrini jirto isku duubnida dadka soomaalidu u imanayaan ididiiladaas quruxda badan iyo in la arko muxuu aha rajadaas waan uga mahad celinaynaa gobolkii noo sameeyey cashada wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dalka ee dowladda soomaaliya saalax sheekh cusmaan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii munaasabadda ka hadlay waxa uu sheegay in da'yarta koo iyo toban jirada ay astaan qaran u yihiin ummadda soomaaliyeed waxaan haysanaa astaantii nabadda ahna dhallinyaradan koo iyo tobanka jira guushiin ay sohooyeen wasaara dowladdana waxay ku dadaali doontaa inay soo celiso quraxda magaalooyinka oo idil khaasatan magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale soomaaliya oo idil ayay ku dadaali doontaa soomaaliya way qurxoon tahay waddankeedana waa qurxoon yahay shacabkeeda waa qurxoon yahay sidaa awgeed waa inaan qurxdaan ku dadaalnaa
cabdirasaaq maxamed cabdulaahi iyo cismaan salaad cabdi oo ka mid ah ciyaartooyda koo iyo toban jirada ee soo jiitay quluubta ummadda soomaaliyeed ayaa warbaahinta qaranka uga warmay shucuurtooda waxaa ugu ilmi anigoo guul oo anigoo guul leh abreeligana sacuudi haddana waan ku faraxsanahay waa gartay hadda bal ka wara markaad ku soo laabatay dalkaaga maxaad dareentay waxaan dareemay dalkayga anigoo anu lisoo dhoweyahay oo meel fiican liigeysa
cabdisaaq bulsho aad u fara badan ayaa aad ku taageersan ma aaminsanayd inaad heerkan soo gaarayso
ma aaminsanayn laakiin hadda waa aaminsanahay ciyaar aad iyo aad u xiis badan ayaan soo bandhigaya sababtoo ah markaan aan soomaali aan arko xamaasada ayaa sii kacday ciyaarteyna si fiican ayaa usii watay si fiican marka markaad ka baxayseen magaalada muqdisho ee caasimada dalka ee soomaaliya maxaad filinaysa inaan koobkaas soo qaadi doono aniga inaan soo qaadi doono maxaa yeelay garoomanka inta ku yaal waa bacaad waa garoomo iska yar xaggana waa garoom caalami ah sababtoo ah aniga oo weligan caalami ku dheelin ayaa maanta qaramanka oo dalkooda dhisan oo caalamiga ku yaal abaraja naga toogeen
taliskaasi lubta soomaaliyeed ayaa sheegay inuu la imaanayo qorshe caad oo lagu dardargelinayo horumarinta asluubta kadib markii uu ka qayb galay xaflad lagu xusayey afartan iyo lix guuradii kasoo wareegatay asaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed maxamed cali jubba ayaa warkan eegaya wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa xalay ka qayb galay munaasabad qayb ka ahayd xuska sanad guuradii afartani lixaad ee ciidanka asluubta soomaaliyeed kaasi oo lagu qabtay magaalada muqdisho taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa casho sharaf u sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda saraakiil ciidan iyo xubno kale kaasi oo lagu weyneynaya xuska afartani lix sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaana suugaan ka hadlaysa waxqabadka ciidanka goobta ku soo bandhigay kooxda onkad ee ciidanka asluubta kulanka cashada ah waxaa kaloo ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga qaranka iyo xubno ka socday maamul goboleedyada dalka taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye gaas bashiir maxamed jaamac oo xafladda hadal kooban ka jeediyey ayaa ugu mahad celiyey kasoo qaybgalayaasha isagoo tilmaamay in hawshan ay u dhabar adeegeen dhammaan saraakiisha ciidanka asluubta i ogolaada inaan u mahad celiyo dadkii ka soo shaqeeyey halkan soo gaarsiiyey iyo howlaha dhan aad aragteen waxaa la yidhi muxuaha shimbir ma duuli karo hadduusan garba lahayn io ogolaada inaan hartiina uga mahad celiyo oon ku bogaadiyo labadeyda kaliya xigeen jenaraal cabdikariin iyo jenaraal cilmi oo runtii muxuu ahaa la-aantood aanan hawshaan qaban kareen ayna ahayn waxaanu one man show aysan ahayn ee dadaalkoodii iyo orodkoodii iyo juhdigoodii iyo soo joodkeeda maalin iyo habeen iyo maalinba ahaa iyo taladooda joogtadahayd ay maaragtay gacanta aanu wada qabanaynay ayaa hawshaan lagu gaaray waxaan sidoo kale mahadnaq gaara iyo bogaadin u dirayaa kaaliyahayga kaaliyaha taliyaha ciidanka suluubta soomaaliyed ahna genaraal ereg uga ah ciidanka booliiska soomaaliyeed anoo taliyaha booliiska iyo guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed uga mahad celinaya deeqsinimadooda ay noo ogolaadeen xubin firfircoon oo ciidamada qalabka sida maantay dadka ka muuqda oo dhallinyarada dhalaalaysa ah mustaqbalkana dadkii dalkan ciidamadooda hogaamin lahaa ah sareeye guutasullo axmed filin oo isaguna aad og tihiin hawshii halkan ka dhacday iyo intii waxaan qabanaynay kaalintuu ka lahaa dhinaca kale sidoo kale waxaanan la hilmaami karin madaxda hoggaanada taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo haddaan qof qof u tilmaamo aan ka baqaya inaan magacooda mid magaciis ka boodo laakiin dhammaantood madaxda hoggaanada taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo hawshaan iyo howlaha kaloo ciidanka socda wixii dhismo ah wixii isbeddel dhacay wixii horumar dhacay la'aantood aysan iyaguna suuragal ahayn sareegaas bashiir maxamed jaamac ayaa hoosta ka xariiqay in askari ka tirsan ciidanka asluubta lagu dalacsiiyey hal darajo iyo lacag dhan saddex boqol oo dollar taasi oo uu ku mutaystay howlkarnimo uu muujiyey waxaana uu ciidanka kale ku booriyey in ay si hufan u gutaan waajibaadka loo idmaday laakiin taliska aniga iyo talixigeennada iyo kaaliyaha iyo hoggaanadu markaanu tashanay waxaanu nidhi aanu hoos u daadejinno wiilasha dhallinyarada ah ee cadceed cadceedda taagan ee dhaxanta taagan ee xabsigaas ad aragteen dushiisa fuushan saacaddan ee dabaysha iyo dhaxantu ku dhacayso midka loo garto ee ugu howlkarsan aynu madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha madaxda qaranka timaada hortooda aan ku awaan marino wiilkaas maantay wuxuu qaatay hal darajo waxaana la siiyey lacag saddex boqoloo dollar intaas haddaan idhaahdo waa kaasa halkaas taagan soo hor istaag soo hor istaag halkaas soo hor istaag madasha hor imow waa wiilkaas dhallinyarada ah marka waxaan rabnaa inay dhallinyarada kale ku dayato inay u tartamaan wiilkaan aniga maanta xataa magaciisa ma aqoon maxaa dhaha dhowr jeer baan arkay kormeero ma ku aadaa ma nasiibkaa ma nasiibda ma ogi markaan tagaba asagoo taagan asagoo dadaalaya siduu dadka u qaabilayo siduu shaqadiisa u qabsanayo hase yeeshee waxaan hubiyey inay tahay inuu maaragtay nasiib u yeeshay kormeeradeeda keliya laakiin markaan talixigeennada weydiiyey saraakiisha kalena aan weydiiyey waxay ii sheegeen inay dhaqankiisa iyo shaqadiisu ay taas tahay maxamed cali cumar jubba warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
wasiirka hubka dhigista iyo maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed ayaa tababar usoo xiray degmada waajid ee gobolka bakool ku dhowaad afar boqol oo ka mid noqonaysa ciidamada daraawiishta maamulkaasi koonfur galbeed wasiirka hubka dhigista ayaa reediyo muqdisho la hadlay xasan xuseen
waa maxsan tahay sida aada la socotaan dowladda koonfur galbeed waayahan waxay waday in loo soo xiro ciidamada dowlad dowladda koonfur galbeed soomaaliya deegaanada degmooyinka ay ka tirsan tahay tababaro ka socday in ciidamada loo soo xiro waajibka marka aan u tagnayna wuxuu gebagabo u ahaa fiirkii koowaad ee ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay tababaradooda maanta degmadii ugu dambeysay ee loo soo gebagabeeyey ayuu ahaa ilaa imisa ayaad usoo xirteen tababarka maanta ciidamaha ku filan inay difaacaan deegaanka ayaan tababarka usoo xirnay deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed sida aad la socotay tababaro badan ayaa loo soo xiray insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya waxaan rajaynaynaa in wejigii labaad ee tababarku uu bilaaban doono deegaanada harsanoon ciidamada weli laga tababarin uu ka bilaaban doono insha allahu tacaala
tahay dhegeystayaal halka warkaa idinkaga imaanayo waa reediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya haatana akhbaaraadka kale ee dunida natiijooyin horodhac ah oo kasoo baxay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalka uganda waxa ay muujinayaan in madaxweynaha xilka haya yoweri museveni uu xafiis ka sii hayn doono iyadoo la tiriyey ilaa rubac ka mid ah codadkii la dhiibtay master museveni oo ah koob iyo toddobaatan jir xukunkana soo hayay muddo soddon sano ah wuxuu haystaa qiyaastii boqolkiiba lixdan codbixinta waxa uu aada uga horeeyaa ninka ugu soo dhow ee tartanka ee kisaawi dib uu dhacyo ka yimid goobaha codbixinta qaarkood maalintii shalay ahayd waxay keentay in maanta codbixintu sii socoto siyaasiyiinta mucaaradka ah waxay dib u dhacyada ku tilmaameen kuwo lakac ah uu sameeyey oo uu sameeyey oo loola jeeday in musafani looga faa-iideeyo natiijada kama dambaysta ah waxaa la filayaa inay soo baxdo maalinta sabtida ah dowladda austria waxa ay soo saartay xadid ay ku sameynayso tirada dadka soogolootiga ah iyo qaxootiga loo ogolaanayo inay dalkeeda yimaadaan inkastoo guddoomiyaha yurub oo qaabilsan socdaalka uu tallaabadani ku tilmaamay mid si cad uga soo horjeeda qaanuunka midooda yurub ugu badnaan waxaa maalintii la aqbali karaa siddeetan codsi magengelyo doon ah xadadka dhinaca koonfureed oo marka tirada la qabto maalin walba la xiri doono waa xadadka waxay sheegeen in tallaabadaani loo baahan yahay sababtoo ah qorshaha ay midooda yurub ugu talagaleen inay turkiga ay ku adkayso tiro dadka soogolootiga ah ee dalkeeda uga sii gudbaya yurub aan weli la shaacin hogaamiyaasha midooda yurub waxa ay ku dhawaaqeen in ay shir madaxeed la yeelan doonaan turkiga horumarinta horaanta bisha soo aadan ee maaj si loo isugu yimaado xal u helista qaxootiga kusoo qulqulaya wadamada yurub guud ahaan dhagaystayaal warkii cawesnimo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddu warkiigu seego waxay dib kaga daalacan karaan bejka aan internetka ku leenahay ee reediyo muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin dhagaysiga iyo la socodka warkayaga warka waxaa idii akhrinaysaa anigoo bishaara waxaana ii farsameynayay